Muddooyinkii lasoo dhaafay wasaaradda ganacsiga Jubbaland iyo hay-adda tayadhowrka ayaa wadeen dadaalo markaasi ku aadan ka hortagga iyo sidoo kale gubista raashinka noocyadiisa kala duwan ee kasoo tega dekedda magaalada Kismaayo iyo kuwa ku jira baqaarada ee u keedsan ganacsatada magaalada Kismaayo waxaana maalmihii lasoo dhaafay duleedka magaalada Kismaayo lagu gubayey raashin dhacay oo laga soo saaray baqaarada iyo mid markaa kasoo degay dekedda oo ay hay-adda tayadhowrka Jubbaland qabatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ganacsatada bulshada ka iibisa raashinka dhacay uga digay isagoona ugu baaqay in ay ka waantoobaan ciddii markaasi lagu qabtana tallaabo adag laga qaadi doono waxaa cudur labaad ah ganacsatada oo laba ciladood mar hantidii iyo xoolaha ay keeneen bay qudhmisanayaan oo dadkii intay ixtikaar ka sameeyaan bay haynayaan si ay ugu qaaliyoodo marka labaadna markuu wixii dhacee waxeeyo intay habeenkii jawaano qaadaan ay tumaan bay dadkii dib uga gadayaan wixii oo dhacay kulaylka maanta aan ku noolahay magaaladeenna bal adugu raashinka intii bakhaar lagu xidhay aan laydna loo ogolaanina loo xayiraya intuu ka cayo qiimihiisu ee ku dhacay hadhow lale wuu exbayr garooba dib intii loo tumo haddana dadka laga gaday ganacsatoy inaad marka hore waxanibtaan waad xanibaad samaysaan si ay kugu qaaliyowdo aad ixtikaar xoolaha intaad ku samaysaan aad dhigataan marka wixii qurbaana exbayr garoobaana intaad tuntaan aad bannaanka usoo dhigtaan ood gaddaan waana waxaan la qaadan karaynin iyaguna cudur kale weeye dib ha ugu noqdeen oo ganacsatada dib ha uga waxeeya waxaan rajaynayaa dowladnimadu dadku iyagaa ku nool haddaan laga wada shaqaynin oo dowladnimadaas laga wada shaqaynin oo qof dowlad ahaan karaa ma jiro acdaa badan baan leenahay maanta caalamka aad arkaysaani soomaaliya cid waliba masaalix gaaray ka leedahay sababta waddankaani weli inay dadku ku heshiiyaan baa asala innagii baa heshiin lema caalam kale aynu weli inugu heshiinaya inaan dowlad noqono hal dowladoo intay isu xilqaanta tiraado soomaaliya alleeleh annagaa ballexjecel annaga haysaa wax la qabanaynana ma jirto isdaba wareegaasaa lagu jiraa marka innagoon cidina inoo maqnayn ceello inoo qodnayn inaan innaguna wax garan weynaan waa dhibaato kale war dowladnimada aan ka shaqayno qof walba danbay u tahay waa qabiilku waa shayga keliya rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dacuuhaa fa innahaa muntin war waa uffa iskaga taga waa uf waa qurmuun iskaga taga rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabiil baa wuxuu uf yidhi jira haddaad jeebabka ku guranta xaggee ku geynaya waa wax aada dhibaato u ah soomaaliya marxalado kala duwan bay maraysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hoggaanka iyo cid kastoo mas-uuliyad haysana ku hanuuniyo waddada xaqa dadkana ilaahay inuu ka dhigo dad shacaba oo dowladnimada wax u tarayso oo iyaguna ka shaqeeya dowladnimada waxa shacabku qabo iyo saamayntu leeyahay ka mas-uulkiina saamayn ku yeelanaysa weli baynaan bislaanin aan ilaahay usoo noqonno aan gacmaha isqabsanno aan xaligga ilaahay qabsanno tafaraaruqa iyo kala tagu wax dana inooma ah cidna dan uguma jirto maanta magaaladana taariikh idinku filan waxay ahayd iyo waxay soo martay iyo siday tahay